فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kaga barateen warbaahinta islaamiga alfurqaan hadduu la qadaro caawa qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khasaarihii ciidanka dowladda federaalka ku gaadhay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay wargaadhi shabeellaha dhexe oo aada u kordhay war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaad maqli doontaan xukun xadurida ah oo lagu fuliyay nin la shaqaynayay ciidamada dowladda federaalka oo ka dhacay deegaanka kuunyabarow ee shabeellaha hoose waxaad dhegaysa doontaan garsoore jeedinaya eedda loo haysto ninkan iyo xukunkiisa barnaamijka dhuuxa wareysiyada sidoo kale waxaad dhegaystayaal ku maqli doontaan weerar qarax ah oo ka dhacay gobolka gada oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalka faahfaahin weerarkaasi laga helayo ayaad barnaamijka ku maqli doontaan abwaan taakow macalin ciise iyo suldaanka habargidir ee shabeellaha hoose oo bogaadiyey guushii xarakada shabaabulmujaahidiin uga soo hoyatay wargaadhi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan beelaha habargidir iyo tunni ee dega gobolka shabeellaha hoose oo kala qaatay diyo hore ay ugu xukuntay maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose salaadiinta beelahaas ayaad barnaamijka caawa ku dhagaysa doontaan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka oo sheegay inay saxiixeen heshiiskii shidaal ee lala galay turkiga isagoona guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ku eedeeyey inuu u hoosaasiyey heshiiskan xildhibaanada barnaamijka ayaad caawa qodobkaasi ku dhagaysa doontaan dhuuxa wareysyada inta uu socdo caawa oo jimco ah sidoo kale waxaad ku maqli doontaan maamulka la baxay somalilan oo lagu eedeeyey in uu doonyo iyo dadkii saarnaa ka afduubtay degmo ka tirsan gobolka sanaag maamulka laas qoray oo arrinkaasi ka hadlaya ayaad maqli doontaan xubintii dhacdooyinka toddobaadka ah ayaan barnaamijka ka marnayn ee waa mar kale iyo dhuuxa
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag dhegaystayaal caawa waa habeennimo jimca ay soo gaalayso taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay toddobaiy labaatanka bisha shawaal ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa afar iyo labaatanka bisha afraad labada kun shan iyo labaatanka aynu soo qabanno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeena khasaarihii ciidanka dowladda federaalka ku gaaray weerarkii cagmarintaha ee ka dhacay deegaanka wargaadhi ee shabeellaha dhexe ayaa aada u kordhay iyadoona tafaasiil dheeraad ah weerarkaasi laga helayo war-saxaafadeed ayaa waxaa ka soo baxay taliska ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin kaasi oo lagu faahfaahiyey khasaarihii halkaasi kasoo gaaray ciidanka dowladda federaalka iyo guulihii xarakada shabaabulmujaahidiin weerarkaas uga soo hoyday waxaa inoo faahfaahinaya amaba bayaanka inoo aqrinaya cabdalla mukhtaar jaylaani war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ciwaan looga dhigay mujaahidiinta oo cagta mariyey taliskii riddada wargaadhi lix iyo labaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada kuna astaysan afar iyo labaatanka abril labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo khamiis ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhiggii ciidamada riddada ee deegaanka wargaadhi ee walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe saldhigga wargaadhi ayaa ahaa taliska ugu weynay shabeellaha dhexe ku lahaayeen ciidamada riddada ah ee loogu yeero danab kuwaas oo ah calooshod u shaqaystayaal murtadiin ah oo ay tababarkooda hubeyntooda howlgelintooda iyo maalgelintoodaba leeyihiin saliibiyiinta maraykanka ayna u adeegsadaan la dagaalanka shareecada islaamka ee soomaaliya war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi dagaal xooggan kadib waxay ciidamada mujaahidiintu allah fadligiisa si buuxda ula wareegeen saldhiggii iyo difaacyadii cadowga ee deegaanka wargaadhi oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii maanta lagu dilay lixdan murtad oo qaar ka mid ah bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay kow iyo labaatan kale cadowga lagu dilay weerarka maanta waxaa ka mid ahaa qabqablayaal murtadiin ah oo lafdhabar u ahaa dagaalka ashaadoladirinimada ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale dagaalkan kusoo khaniimaystay hub iyo saanad ciidan oo fara badan waxayna gacanta ku dhigeen maxaabiis ka tirsan ciidankii riddada ee la jebiyey war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesiyada tawxiidku ka wadaan walaayaadka shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo hiiraan kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowgu xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka gunaanadka war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa eygeyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal weli dhegaysanaysaan markaana dhanka iyo gado waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa weerar qarax ah oo maanta ay ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen gobolka gado gaar ahaan magaalada luuq weerarkaasi waxaa lala beegsaday fariisiin ay magaalada luuq kaga sugnaayeen ciidanka dowladda federaalk waxaana la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen ugu yaraan saddex askari
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan xukun xaduridda ah oo lagu fuliyay nin la shaqeynaya ciidanka dowladda federaalk ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa fulisay xukun xaduridda ah kaasi oo lagu fuliyey nin la shaqeynaya ciidamada dowladda federaalka fagaare ku yaala deegaanka kunyabarow ee galabnimadii maanta waxaa isugu soo baxay boqolaal ka mid ah dadka magaalada kuwaasi oo daawanaya xukunka maxkamadda mid ka mid ah garsooreyaasha xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka ninka lagu fuliyey iyo maraajicdii loo cuskaday intaba bismillaah ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed maanta oo taariikhdu tahay labaatan-i-lixda bisha tobnaad kun afar boqol afartan-i-lixda hijiriya waafaqsan labaatan-iyo afarta bisha afaraad laba kun labaatan-ishanta miilaadiya waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane cusmaan macalin axmed konton-iyo kow sano jir ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynaayay ciidamada riddada joogta janaale intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab jawaab ka dalabtay cusmaan macalin axmed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqaynaayay ciidamada riddada joogta jannaale waxay ii xilsaareen rag ka tirsan mujaahidiinta inaan soo dilo waxayna ii ballan qaadeen lacag dhan shan boqol doolar waxay i siiyeen lixdan doolar bil walbana mushaar ayay i siinaayeen anigoo hawshaas ku jira ayaa lay soo qabtay intaasi kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay eedii loo soo jeediyey eedaysanaha magaciisa kore ku xusan iyo jawaabtiisa ay noqotay mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukun u soo saartay sida tan koow in eedaysanaha falka uu ku dhacay uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xadurida ah saddex xukunkaas wuxuu ku sugnaaday iqraar waxaana loo uskaday qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suuratu almaa'ida aayadda konton iyo koowaad wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك هذا وبالله التوفيق
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa waraysiyada qeybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli isla maraynaa abwaantaaku macalin ciise oo ka mid a abwaaniinta soomaaliyeed ayaa wuxuu si diiran u soo dhoweeyey weerarkii deegaanka wargaadhi fariin muhiimah ayuuna u diray madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud iyo ciidankiisa waxaa wareystay wariye maxamed ciise asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Een, abwaantaaku soo dhowow sidee u aragtaa saaki dagaalka ka dhacay deegaanka wargaadhi si wanaagsan aan u arkaa aad iyo aad ayaan u mataqaanaa usoo dhaweynaya waana midaan filaha mid igu soo degdega ma aha Een, waxaana leeyahay alxamdulilah uma alxamdulilah waa mahad ilaahay tiisa ayay ku ahaatay iyo inta ka amar qaadato haddii alla kuu roon yahay dhaqan gelisay amarkaas alla xaggiisa nooga imaaday difaacaysay diintoora islaamka ay ay gobta ku yihiin oo gaalada looga adkaysiiyey ee gaalada dhabarka loogu dhufanayo marka waxaanu soo dhaweynayaa si loo soo dhaweeyo ii sheegay wax la soo dhawo wuxuu ugu qiimo badnaan kusoo dhaweynayaa ilaahay amarkiisii oo ahaadoo suuragalayaan mataqaanaa han aana mataqaanaa usugu uu ku maasan yahay keligiis waxaan leeyahay in intaas aan ku dirayaa runtii saakay meesha xabaddu ay ka fanintay oo meeshaan ugu aqoon badanahay ee arladan ilaahay oo ilaahay uu nagu dul beeray waayo waaba ku dhashay anigu meeshaan ku dhashay bay hadba meeshaas waa halkaan ku garaadsaday een, ceelka jirdiisa mararka qaar inta la geeyay anigoo kow iyo toban jir ah ayaa la dhihi jira biyo kasoo dhume wadaan weyn inta laysoo rido asaan ceelka salkiisa biyo uga soo shubi jiraan xerigga lulo aab- xoolaha loo bixi jiray wadaanta ceelka waa kay waa mas- ceelka la yidhaahdo ceel wargaadhiyaa la dhahaa wargaadhi kale kuma koobnee deegaanka ceel wargaadhiyaa la dhahaa ceel wargaadhi laba qaybood waaye laba ceelaa meesha ku taallo geeda shuuraha u dhexeeya amba kayma waxaa la kala yidhaha doolweyne iyo ceelweyne aa lamada ceel la kala dhahaa tuuladuna dhexday uga taallaa Een, lowlaa hadda sare loo dalaacayoo laga dhiga ceeshi ee, matoor la saaray iyo kuwa gacan godaal u lahay haddana afka laga shamiiteeyo si mataqaana caruurtu xataa ay biyo ka shuba karto Een, marka saakay waxa ku dhacay walax kasoo daahan dhihi karaa laakiin qadirta allah waxay- waxay suuro gashaa xilgo isagu ugu talagalo meelo badanaa lasoo xalaalaynayay ay mataqaanaa ay sheegay qurunkooda ay la joogi jireen wargaadhi waxuu ku dhow yahay xeebta markaad ceel wargaadhi taagan tahay xeebtu waxa ay ka xagtaa ilaa iyo laba kilomitr iyo bar ilaa laba kilomitr inaad dhinaca dhinaca deexda oon geed kale usii lugay haysaa waa haddaad ceelka ka tagto wargaadhi la yidhaahdo qoraxdu meeshay soo baxdo laba kilomitr iyo bar ilaa laba kilomitr markaa socoto waxaad taagan tahay eh, deexdi aan geedka lahayn saakay hadda wixii ku dhacay kolleeya kolley balka amba marka ganleyda amba ha ahaada kamisagada markaad ul ku tuurto dhabarkii ka wada jabaa balka wuu rugmaya dhammaantii sooma saakay ayagoo sii wada jeedaa dhabarka lagu wada dhuftay waxaa ku dhuftay mujaahinta ilaahay ka amar qaadanaysay xasuuq daran ah ilaahay wa- la kulmiyey waxaana f- sidaas u gumaaday mujaahidiinta dhallinyarada ah oo mataqaana ilaahay ka amar qaata ilaahay kuwaas waxaan ka baryayaa inuu cumrigoodhan noo raajiyo shayaadiinta mataqaanaa isbahaysatay oo kitaabka iyo sunnada inay cagta ka hoos marayaan isku dayaya asayna u suuragelayna haziima midan kasii boqol jimbaarino ka milyan jimbaar inuu ilaahay ku dhuftana allan ka rajaynayaa waa tahay abwaane een, ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa wargaadhi maadaama dhahday halkaas aqoon fiican aan u leh ma jirtaa dhibaatooyin ee dadka shacabka ah ama dadka een, baadiyaha ku dhaqan ay u geysteen ciidamada dowladda ina lilahi wa ina ilahi raajicuun xaaba dhibaataa inay geystaanba wax khayr la yidhaaba laguma yaqaan ilaa khayr haddii ilaa islaamka hore waafaqi lahaanba mogtahay ayaga dhanba tallaabtay qaadaanba shar waaye carabka hore kelimada ka yirta shar waaye Ee, gacanta hore mahay ku taagaan shar waaye isha mahay ku taagaan shar waaye shar shar lasii kor saaran waxaa ugu shar badan dadka muslimiinta meesha ku lahaayeen mayan hadli karin ciddi aan xataa qoslino ilka u dhoola cadayn Kuwaya, raggiaad kuwiyaad ku xirantaha oo nala dagaalamaya saasaa lagu handaday marka qoriga baadkiisa lamada garab looga dhifaya lagu dilaya ciddaan mataqaana u firfircoonayn ambaan waxa yaasmaan la yidhaa aan u noqonaynin ambaan haddii ilaahi kuu roon yahay ishaega waxay weydiisaan ayna ka helaynin ilgooniy ku fiirihayeen marka ayaga dhanba ahlu shar waaye shar waxay ku bilaabeen inay kitaabka ay muslimnimaday ku dhasheen iyo kitaabka qur-aanka kariimka inay handadeen inay majara yiriheen inay daaquudka mataqaanaa dhowrka boqoloo filla soomaaliya joogta ay dejiyeen ay mataqaanaa dhaqanka hor ahaa waa tahay een, ugu dambeyn ciidamada dowladda federaalka ee mar walba jabka la kulmaya maxaad baaqa u jeedin lahayd dhanka kalena xasan sheekh maxaad fariina u reebi lahayd labadaba waan kaaga jawaabaya horta anigu dameeraha federaalka aan u aqaana dowlad uma aqaan waa midda koowaad waa midda lamaada xasan gurguurta inuu uun carada gurbiyo bacaha laamiga dibida muga gurbiyo iyo dabagaab isku reebo aanu harta mag isu waa nin waashaba cid mataqaanaa la hadlaysa oo warkiisa dhig dalaq- jalaq usii haysa maba jirtaba maay waay waaba majnuunba isaga waaba waalayaba isaga dhanba indho taagtaagana kasoo heray iyo tim fool ooda iyo wija karaahiya ayaa kasoo hera marka isaga hadda wax in lala hadlo amba maslaxadanba lagula howlbeelo maba asahliyaba waa nin mataqaanaa ishaaga konfiisad qaaday usuga dhanba kala batay wejigiisaba mataqaanaa shar karaahida ka muuqata aad ka naxayso marka waxaan dhihi lahaa hasan gurguurta waaba hadda wax loo baaqa leeyahay una lahayna waa cadday karaahi waxaanba dhihi lahaa haddii aan uun hal mar isaga sii howlbeelo xasan gurguurtow een, meeshaan waa meeshaad ishaaga lamalaabka ugu dhacday kicdaadan way adagtaasaad kusii kacdo haddii aad intaad ummadda muslimiinta aad ka dhacday dadkaad handadaya guryaha agoonta ee waxaad boobtay ee waxaad is- isku- isku duduwatay wixii hore waaba ku deynay inta hadda kuu dambayso cumri aad ku cunto kuuma harine hadda meelaad uun aadaba waxaad samaynaysaa badaba gale maha isaga tag meeshaan foolxumo fo- waad liidataa qof hadalkaaga dhigansan karta araggaaga fiiri karta maqalkaaga dul qaadan karta wallaahi suma wallaahi naysan jirin kuwaad baabi'isay oo aad sirtay ood beenta u sheegtay oo daroogada aad ku adeegsatana ayaga naftoor waxaa ilaha karjeynaya hadda kadib wax soo fahmaan citinta amba kista yaroo kasoo horto hambadaana ay mataqaanaa mujaahinta u soo dhiibaan walaayo walbay joogaanba mataqaanaa amiiray leedahay si deg deg ahana jawaabtoor looga falcelinaya hadday iyo doonaan inay mataqaanaa oo ilaahay waafajiyo inay kasoo hiraan meeshay joogaan hubkooriyaa loo lacageeyey ayagaa la soo dhoweeyey idaacadaha qaaliga hay ka hadlaan ishaaga iclaamkan sharafta leh ayay mataqaanaa hay ka waramaan markay gaalnimada ay ka yimaadiin kabacdan xorriya dooryaa la siiyaa waalidkiinu adeegaa la yidhaahdaa u baarnimo falaa la yidhaahdaa hubkaad keenteen lacagtiisa waa kanaa la yidhaahdaa haddii mataqaanaa meel alla iyo meeshaa doontaan ka shaqaysiidan ko xor ah cid aan ka cabsan alajo ku cabsanahay sidaas ayaa la dhahaa marka waxaan kusoo dhaweynaya waxaan ku dhan gabagabeynayaa xasanow waa dulowday tii ugu xumeed aadna maanta taagan tahay dib dambena warna kuguma gelin hadalna kuguma gelin ee waxaad yeelaysaa waa- haddiiba nafta ay shan maalmood ku dhiman tahay naga hor wareeg hortaada naaru ha degtee ilaahina kugu dabagediye wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wararkii wargaadhi ayaynu dhegaystayaal weli bartanka uga jirnaa ee dhanka kale suldaanka beesha habargidir ee gobolka shabeellaha hoose ayaa isagana soo dhoweeyay weerarkii wargaadhi waa kan suldaan cabdulaahi maxamed abtidoon
bismi llah alxamdulilah wasala allah calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waa dhowahay waxaa idaacadda furqaam iyo dhammaan howlwadayaasheeda iyo wariyaasheeda kuwa tabinta ugu mahad celinayaa bacdallaah sida eh, diiran ee dadka runtii aada iyo aada ugu xiisaha qaba inuu wax dhacaan oo maalin cadowga laga guulaysto ay dhegahooda u kaafiyeen waana dhowahay waadna mahadsantihiin waxaanan ilaahay idinkaga baryahayaa inuu ilaahay cadowga idinka qabto intaa kadib waxaa saakay aad iyo aad farxad u ah ummadda in meelihii ugu dambeeyey ee cadowga oo ukumaha dhigan hayay oy ka mid tahay wargaadhi saaka laga eh, maaragtay la- looga taag roonaaday oo laga eriyey Eh, maalin dhawoodna waxay ahayd meesha la yidhaahdo eh, aadan yabaal xaqiiqatan ilaahay mahadi waxa ah ayagoo shalay kormeero iyo shirar ku qabanhaya masegawaay oo ka tashanhaya sidii ummadda ay u dhakri lahaayeen ama ay u dhibaatay lahaayeen in ayagii ilaahay oo hasiimo ku riday oo ay jabeen saaka ay jabeen maalin dhawoodna sidaasoo kale waad oged ayadoo cali guuldaawo oo furumaha kormeerahayo uu leeyahay war cadowgii maanta iyo berri buu imaanayaa la iska celsho habeenkii waa talaga taalusay marka eh, xalay waatuu garguurtay ee uu joogay xalane waxaan rajaynaynaa maalin walba meesha ayagoo war hal la iska celsho dhahay in lagu qabto meesha sidii shimbir yar insha allahu saasaan rajaynaynaa cadowgana laga adkaado haddaan nahay nuqubada gobolka shabeellada hoose odayaasha dhaqanka waxaan bogaadinaynaa guulaha isdabajoogka ee labadan bilood ay xarakadu kusii tallaabsanaysay iyo horumarka ay ka samaynayso xagga ee, dagaalada ay uga guulanayso cadowga ilaahay looga guulaysanhayo ee labada shabeelle iyo meelo badanba waxaan rajaynaynaa insha allah hurriyadeennii dhabta ahayd inay dhab timaado oo ah in magaalada muqdishona goor dhow la qaban doono aslanba sideeda ciidamadan la baacsanhayo w- iyo ciidamadan wax baacsanhaya ee labada fakere aada u kala fog kala qaba ciidankan wax baacsanhaya ciidamada ilaahay weeye waa ciidan hal hadaf leh kitaabka iyo sunnada in lagu maamulo dalka cadowga soo duulahan uu ka baxo ummadda soomaaliyeedna ay ayadu isu banaanaato oo muslimnimadeedana ay maaragta ku dhaqanto iyo kitaabkeeda waxaa loo soo minguuriyena laga daayo iyo qolo raadinaysa mansab hadday tahay lacag iyo hadday tahay dallacaad darajo iyo qolo wax lagu keenaba aan garanayn oo la soo iibiyey iyo qolo dhagaarqabayaal ah oo loo oo maaragtay cadowgu uu soo qortay oo aan garanaynin maaragtay hadafkii ujeeddada ay leeyihiin marka ilaahay baa ku kiciyey katiibooyin tiro badan oo islaamka ka tirsan oo ilaahay u dagaalaya xaqiisa allihii koomkaan lahaa oo keligii caabudaada mudnaay allahaas dadka kitaabkiisa kor yeelahaya ayaa mar kasta adkaan doona insha allahu bikariim rabbigiis nin kaashada dagaal kaalin waa geli buu yidhi ilaahay kuwa kaashanaya ayaa gacanta sare lahaan doona waxaan rabaa marka inaan wax yar ka iraa sidii la iiga bartaba haddii waxaan isleeyahay ay jirto bishaaro jirto inaan hal iyo laba ka iraa aanoo dheerayn waxaan leeyahay katiibada kufaarta iyo riddada kaabiga u jooga kalsoonida ilaah siiyey een kayrarka oqoonin iyo kuwo kamiin dhigan hayo kolonyo gaadaaya koomka iyo kabcada kiilaha keliga caabudaya kunkaroonayaashaas dhammaan keebka wadahaaya shacabkii kadeednaay kurbada kor uga qaadaya kitaabka iyo sunnada kaabaya ee xaqa kor yeelaya ugaandhayska namakinka male kibirka naafeeyey rabbigiis ninkaashaya dagaal kaalin waa geliye mooryaan lasoo kuusay ee kaase laga waayey koobaqaadayaashii intii cadowga kaalmaysay kooxaha sheeyihii waddii danab la kaydaayay haddii kuurka xala loo galay xoga la soo koobay kallahada jarmaadii haddii weerar lagu kuuray kabahoodii qaar baa ka tegey cararna kaalmaystay kaxda ceelka kooxaha bilqana kaamiradu hayso kelibadu waxay soo dhigaan kala bax weeyaane haddii beel la sheego iyo haddii maaragtay warar gaaban dowladdu ay soo saarto idhahdo waa iska caabinaba wixii kelibadu ay soo dhigaana kala baxa insha allah bikariim sidii lagu arki jiray kaliibyadu waxay soo dhigaan ayaa ayaa dadkana ayay maaragtay inta ku garaadlahawn ay ku qanci doonaan inta kalena waxay aaminsan yihiin tebinta xarakadu ay kasoo tebinayso dagaalka xaqiiq inuu yahay sidii looga bartaba intaasaan kusoo koobi lahay hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo xiliyadan oo kale ah labaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan taas oo aan kusoo gudbino howlgallada militari ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybahooda kala duwan kuna soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobada caawa aan soo ururiyey aad ku maqli doontaan dhacdooyinka toddobaadka waxaa ka mid ah maalintii sabtida taariikhdii hijiradana ku beegneed koob iyo labaatanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan sagaal iyo tobanka bisha afraad laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxo la egtay kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ka soo baxay deegaanka cumar jilcow kuna sii jeeday magaalada mandheer ah oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya qaraxan ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac gaaray ciidamada kenya ee qaraxa lala egtay weerar madaafiic ah oo khasaare dhaliya ayaa guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay la egteen xarunta ciidamada sirdoonka dowladda federaalk ee lagu magacaabo habar khadiijo oo ku taala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maalintii axadda ee toddobaadkan taariikhda hijiradan ku beegneed labaiy labaatanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinaca kalena ku aadaneed labaatanka bisha abriil sannadda laba kun shan iyo labaatanka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheelmad ah iyo duqeyn la beegsaday saldhig askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkan inta ilaa iyo haatanna soo gaartay dhimashada ayaa gaartay laba askar iyo dhaawac mid kale taliyaha booliiska ee maamulka la baxay koonfur galbeed ugu magacaaban degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ninka lagu magacaabo aadan yuusuf aadan baroon iyo laba askari oo ilaaladiisa ah ayaa ku dhaawacmay weerar qarax ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha saldhigga booliiska magaalada baraawe maalintii isniinta taariikhda hijiryadana ku beegneed saddex iyo labaatanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada geeska kalena ku astaysan koob iyo labaatanka bisha abriil laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday saldhigga askarta soo duuliyaasha yuganda ku leeyihiin deegaanka ambareeso ee hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose talaado taariikhduna ku beegneed afar iyo labaatanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada kuna beegan laba iyo labaatanka bisha afraad ee abriil laba kun shan iyo labaatanka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale weerar hogaal celis ah ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye ay uganda ku leeyihiin deegaanka ambareeso ee hoostaga magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose xirada dagaal kale u qaaday oo ku taala dhanka waddada aada deegaanka buurocolo oo isna hoos tagta degmada baraawe weerar qarax ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la egteen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa xaafadda c c e degmada dayniile ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay qaraxan halka lagu dhaawacay mid kale oo xaaladiisa culus tahay maalintii arbacada shan iyo labaatanka bisha tobanaad ee shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada waafaqsana saddex iyo labaatanka bisha afraad ee abriil laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxeed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kontarool askarta dowladda federaalka ku leeyihiin xaafadda caymiska ee degmada yaakshiid ee ka tirsan magaalada muqdisho khamiis taariikhda hijiriyada ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan afar iyo labaatanka bisha afraad ee abriil laba kun shan iyo labaatanka cutubyo aada u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarina oo si heersara loo soo agaasimay waxay ku qaadeen saldhigyo ballaaran oo iskuroran ah oo ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa bangaraafta ay ku leeyihiin deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya dagaalkan oo ahaa mid faraha lisaa gubtay hubka noocyadiisa kala duwana la isku wadaarsaday ayaa waxaa ciidamada dowladda federaalka dhegta dhiiga loogu daray lixdan askar oo ay saraakiil ku jiraan halka loogu dhaawacay labaatan kale iyadoo maxaabiis dagaal hub iyo sanado ciidanba mujaahidiinta ay soo furteen sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan u helnay qaar ka mid ah magacyada ciidamada dowladda federaalk ee lagu dilay weerarkii saakay ka dhacay deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo lagu baahiyey mareegaha internetka sawirada iyo magacyada aynu helnay waxaa ka mid ah guddoomiyihii deegaanka guulane ee gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya oo lagu magacaabo cabdulle bool oo ka mid noqday xubnihii saakay lagu dilay weerarkii cagmarinta ah ee ka dhacay deegaanka wargaadhi sawirada sidoo kale la baahiyey waxaa ka mid ah maxamed makaraan oo ka mid ahaa ciidamadii saakay lagu dilay dagaalkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka wargaadhi xasan axmed cosoble wuxuu ka mid ahaa ciidamadii saakay lagu dilay dagaalkii weynaa ee ka dhacay deegaanka wargaadhi waxaa sidoo kale xusid mudan oo inta aan ka marnayn sawiro kale oo isugu jira saraakiil ciidan iyo askar oo saakay lagu dilay dagaalkii ka dhacay deegaanka wargaadhi kuwaasoo la baahiyey sawiradooda laakiin ma aanan helin magacyadooda waxaana ilaayo haatan baraha bulshada ka taagantaha hadalhaynta weerarkii xasminta ahaa ee saakay ka dhacay deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe ugu yaraan toddoba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay kuwo kalena waa looga dhaawacay qarax ka dhacay duleedka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo lala egtay gaari cabdibilaah gebi ahaanba halkaas ayuu ku burburay dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aynu kusoo gudbina howlgallada militari ay fuliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab toddobaadkaasi ee dhammaanaya intaan xubintan teeda kalean hawada dib aan ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas yo ammaano allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag markaana war la xiriira xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk oo qiranaya inay ogaayeen heshiis ku-sheegii turkiga lagu xalaaleynayay kheyraadka badda soomaaliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay inay saxiixeen heshiiskii shidaal ee lala galay turkiga isagoona gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ku eedeeyey inuu u hoosaasiyey heshiiskan xildhibaanada xildhibaan fiyooro ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa wuxuu sheegay inaanay arag heshiiskii ay xukuumadda xasan sheikh la saxiixatay dowladda turkiga gacmaha oo keliyana ay iska taageen wuxuu sheegay inay qalad galeen kaasi uu hurmuud uga yahay aadan madoobe uu ku eedeeyey inuu heshiiska ka qariyay xildhibaanada ayna suuragal tahay inuusan isaga laftiisa xitaa aqrinin dhanka kale wuxuu ka dhawaajiyey inay wadaan mooshin ka dhan ah aadan madoobe oo ah gudoomiyaha baarlamaanka federaalka culayska baarlamaanka haystana gudoomiyaha baarlamaanka asal u ah waxa baarlamaanka lagu xanta waxaa ka mid a wixii la keeno waa la marsiiya wax walbana la marsiiya baarlamaanka ayaa gudoomiyaha baarlamaanku ka dhigay meel habac ah waxa uu ka dhigay meel qof walbaa iska yimaado qof walbaa sharciga u wato la isku daya in la mariyo xitaa waa ogtihiin sharci aan diiniyan u wanaagsanayn baa la isku dayay baarlamaanka in la horkeeno codkeenaan xildhibaanna uga dhignay gudoomiyihii baarlamaan adeeg kaloo dheeriyuu leeyahay ma jiro taasaa keentay in mooshinka gudoomiyaha uu bilowdo xildhibaanada baarlamaanka waa baraarugsan yihiin guddoomiyaha wuxuu marayaa mooshinkiisa tiradii ahayd in uu kaga soo dego kursiga ee uu xildhibaanada soo dhex fadhiisto inta cod looga qaadayo wuu dhaafay tiradaasi waa dhaafay guddoomiyaha ma shir guddoomin karo guddoonka baarlamaanka tirada loogu talagalo waxay tahay uu ku dhici karo waa boqol siddeetan iyo afar tirada ee looga soo dejin karo me- kursiga ee uu xildhibaanada uusan guddoomin karin shir guddoonkana waxay tahay sagaashan iyo saddex xildhibaan taana waa dhaafay xildhi- guddoomiyuhu ma shir guddoomin karo golaha baarlamaanka tiradaas waa dhaafay waxa uu la mid yahay inta arrinkiisa ay ka dhammaanayso ee dhinac uga dhacayso waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka ma aha shir guddoon marka runta laga fiiriyo een, waa ceeb weyn oo dhacday ceebtuna dee dhammaan lama wada qaadayo heshiiskaasi annaga subxi aan tegayna baarlamaanka waxaan islahayn marka miidiyaha la bixiyey waa laydin qaybin doonaa heshiiskiina looma qaybin guddoomiyahan ka sugaynay inuu heshiis ka soo akriyo guddoomiyahan ka sugaynay xitaa tiina ma dhici hadday dhacdana guddoomiyaha uu soo akhriyana hadda waxa saaka taagan ee ceeba asagaa la aamusay annagu waxaan ka filaynay in sharcigana loo qaybiyo maysan dhicin waana la waa waa naloo yimid madaxweynihana la horkeenay bababa waxbaa la isku xiray waxaa la yidhi waa arrin weyn soomaaliya dan ugu jirto waa arrin saana dhanka sana laga fiiriyey oo turkiya sagaashan qoranayso xildhibaan ku fekeray ama qof soomaaliyeed ku fekeray ma jirin kaasi wuxuu ahaa xildhibaan fiyoore oo si toosa u qiranayay inay baarlamaan ahaan ogaayeen heshiiskii xaaraanta ah ee turkida loogu saxiixayay kheyraadka badda soomaaliya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markaana dhegaystayaal aynu aadno dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose beelaha soomaaliyeed ee kale ah habargidir iyo tunni ee dega gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay kala qaateen diyo taasi oo ay hore ugu xukuntay maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose nin kasoo jeeda beesha habargidir ayaa horey u dilay nin u dhashay beesha tunni waxaana maxkamadda islaamiga ah ay xukuntay boqol neef oo geel ah taasoo ah diyada ruuxa la dilay haddaba munaasabad ka dhacday magaalada kuunyabarow ayay labada beelood ku kala qaateen diyada waxaana marka hore hadlay suldaanka beesha habargidir ee shabeellaha hoose suldaan cabdulaahi maxamed abtidoon kaasoo goobta ka sheegay lacagta ay wareejiyeen wuxuuna u mahad celiyey beesha tunni بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي سبحانه وتعالى يا مهسن محض قلنته إلهي نوافجي شريعة إلهي إن أسكم معمولنا يكتاب كيسا من سلك أه ونوجد مني مجدي أنك أبحن إفتين لقد دير صدي كنت آدي آد أيا ضدك صوماليات أنت وده وحجرتها ويقرنها يا مانتا shareecada ilaahay in la isku xukumo qiimaha ay leedahay aad bay u garanayaan laakiin meelaha aan la isaga xukumin dhibaatada iyo way ka muuqataa inaan halkaa kitaabka alla lagu xukumin intaa kadib galabta waxaan u fadhinaa anigoo ah suldaanka beesha habargidir ee gobolka shabeellada hoose suldaan cabdulaahi maxamed abdidoon cabdulaahi suuley xafladdii ee gebagabada ahayd ee diyo kala qaadashada ee dhib ama dhibaato ee hadda ka hor walaal dhintay walaal dhintay oo la yidhaha sheekh aadan sheekh bashiir sheekh cumar oo u dhashay beesha reer tuniyeed oo ku baxay gacan walaal kale oo u dhashay beesha habargidir kadibna la geeyey shareecada ilaahay xakunka ayna ka xakuntay shareecadu xaquuqdii ilaahay ka waajibiyey oo boqol neef oo geela oo muqallada ah taasoo markaa kadib la qiimeeyey xakunkii kadib laguna qiimeeyey calaa neef shan boqol oo doolar taasoo diyada wadar ahaan ay noqotay isugeyn konton kun oo doolar intaa kadib beesha habargidir waxay ka codsatay beesha tuniyeed inay wax u cafiyaan maandaaba ay yihiin dad walaalaha oo dhaqan uu ka dhexeeyo beesha tuniyeed waxay u bandhigtay dadkii lahaa xaquuqdaa waxaa meesha laga helay ilmo yataana iyo habartii dhashay iyo xaaskiisii qismigii ay lahaayeen xaaskiisa iyo hooyada wiilkaa dhashay marxuumkaa dhintay ayaa waxay cafiyeen qayb ka mid ah waxayna cafiyeen shan kun oo doolar waxaa hartay afartan iyo shan kun oo doolar oo ay lagu yeeshay beesha habargidir galabta ayaa waxaan joognaa meeshii ugu dambeyday bixinteedii waana ay baxday waana wareejinay si sharaf leh oo walaalnimo leh waxaan ugu mahad celinaynaa bacdalah beesha tuniyeed sida qiimaha badan oo idiyadaas bixinteedii nooga garab siisay iyo hadday tahay cafin wixii ay cafiyeen baa uga mahad celinaynaa intaa kadib waxaan ugu baaqahayaa dadka muslimiinta ah ee xaquuqdu ay kala geli doonto ama ay haddaba ku kala jirto inay kitaabka ilaahay usoo xukun tagaan wax ku kala qaataan asaga ayaa naxariista ku jirtaa kitaabka alla wuxuu ogol yahay in la cafiyo in bar la qaato in la wada qaato in la khasqaasto intaba waxaa ku jirta sida aayadda qur-aanka ay noo caddaysay inta hartayo dadka baaqiga noloshooda iyo xayaatadooda ayaa ku jirta saasaan leenahay waxaan leenahay qof kasta maanta wuu dhadhansaday shareecada macaankeeda naxariista oo dhan waxaa laga helaa shareecada walaalahana waa u mahad celinaynaa hadda ka horna waan ka duceynay ama waa ka tacsiyeynay waxaan leenahay owlaadda uu ka tego ay taamtaha yararka allaha barbaariyo waalid gacan qabto oo fiican oo bedel ka qayr badanna allaha siiyo saasaan leenahay si guudna beesha waan umahad celinaynaa intaasaan kusoo gebagabayna kelmadeyda haadaa wabilah towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka guud ee beesha tunni oo la wareegay lacagta diyada ah isagoona tilmaamay inay ku simeen dadka awliyaa damka ah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مهضنا إلهي وسقناتي عليه نقرأ ضد المسلمين أن نسي نمعة الإسلام والإيمان نمعة الجهاد يا نمعوين فربدا أن نقع أن سوكو بكرة نمعة الله كذب ما أنت أو تاريخ ذو أي تهي شن لباتنك بش الشوال كون أفر بغل أفرتنا إله هجري kuna beegan saddex labaatanka bisha afaraad labada kun labaatan iyo shanta waxaan u fadhinaa arrin diyo ah oo muddo soo socotay oo maanta kala dhammaatay diyadaasoo noo dhexaysay annagoo ah beesha tunni iyo beesha habargidir oo hadda ka hor nin walaal oo habargidir ah oo magaciisa la yidhaahdo khariif warsame cosoble uu dil uga geystay magaalada kunyo barrow ninka lagu magacaabo sheekh aadan sheekh bashiir kana dhashay beesha tunni maxkamaddana la horgeeyey qadiyaddaas ayaan ku xukuntannay ninka dilka geystay ayaa lagu xukumay diyo dhammaystiran oo dhan boqol halaad oo geel ah boqolkii neef oo geela waxaa lagu qiimeeyey celcelis ahaan neefkiiba shan boqol oo doolar markii la sugeeyey waxay noqotay konton kun oo doolar markaas kadib ayaa yantiintii marka waxooda laga reebay wiilka hooyadiisna waa nooleed xaasna wuu lahaa xaaskii hooyadiia beesha habargidra waxaa naga codsatay inaan wax u cafinno annagana waxaan codsi u jeedinay labadii gabdhood waxayna noo wada dhaafeen lacag dhan shan kun oo doolar waxaa soo hartay afartan iyo shan kun afartii shantii kun waxaan ku ballannay in saddex qaybeed loo bixiyo laba sano gudahoodna lagu bixiyo saddex meelood min siddeed biloodaa lagu heshiiyey siddeed bilood isla markaas fadhigaas waxaa lagu bixiyey lacag toban kun ah soddon iyo shan kun aa soo hartay soddon iyo shantii kun waxaa lagu heshiiyey laba sano in lagu bixiyo saddex reetana loo kala bixiyo ama sideed bilood sideed bilood ugu horeysay waxaa la bixiyey labiyo toban kun sideedii bilood ku xigtay waxaa la bixiyey labiyo toban kun sideedii bilood u dambeysay waxaa la bixiyey koob iyo toban kun lacagtii oo dhanna hadda waa ka wada qaadanay walaalihin wax aan ku leenahay ma leh annagana waxaan ku wareejinay ciddii iska lahayd agoontii iyo awliyaa damkii ayaan waxoodii ku wareejinay haddaan nahay odayaasha beesha shan gamaas oo ani aan oday u ahay oo ahay suldaankoodii anaa gacanta la iga saaray suldaanka beesha habargidir ee shabeellada hoose ayaa igu wareejiyey lacagtaas waana kala wareegay anna meeshii lahayd ayaan dhigay wax walaalihin aan ku leenahay ma leh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu dooyo iyo dadkii saarnaa ka afduubtay degmo ka tirsan gobolka sanaag ciidamo ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa lagu eedeeyey in ay laba dooyo oo waaweyn iyo kuwo kale oo yaryar ka afduubteen degmada laasqoray oo ka tirsan gobolka sanaag gudoomiye ku-xigeenka degmadaas ugu magacaaban maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in ciidanku ay sidoo kale kaxaysteen konton ruux oo saarnaa doonyaha isagoona tilmaamay in maamulka uu ka tirsan yahay uu dayacay degmadaas waxay wax u dhaceen de magaalada tani horta markii hore magaalo iska waa magaalo koona ah oo ugu koonaysa degmooyinka puntland waxay ugu xigtaa waa degmada ugu galbeedaysa oo galbeed ugu xigtaa waxayna ku taallaa de furinta ee qolada somalilan la yidhaahdo iyo puntland waa waxay isu jiraaniin shan iyo soddon ciidankoodu waa ka surabjirtaa shan iyo soddon mayl bay u jirtaa dhinaca badda taakan annaga waxaa lixdii gooraysaa caddu tahay oo qorraxdu ku tahay bay nimankaas saddex sicladood iyaga oo wata waxay nagaga yimaadeen dhinaca weliba bariga anigu markii hore oo ay soo gelayeen de ma arkin laakiin dadkii xeebta joogay waxay yidhaahdeen dhinaca bariga abayba ka yimaadeen markii hore dee ciidamadii lamaba kala garanayna ciidan puntland baaba la moodayay laba dooyood iyo socdahoodii bay kaxaysteen waana la tageen degaankoodii bayna la aadeen dooyaha waxa saarnaa sideed iyo labaatan nin bay doon kula tageen iyo saddex sixmadood iyo doontii intaasi waa hal shifti oo isku meel ah adigu doonta kale ragga ay ku jiray tirakoobkoodii weli ma hayo haddeer ninkaan wareysanayo waa wakiilkii doonta aan sheegayo sideed labiyo labaatan sideed iyo labaatanka lala tegey iyo saddex iyo tobanka sixmadood bay la fadhiyaa marka doonta kale iyadana doon ahaan iyo raggii saarnaa iyadana waa la kaxay adigu waxaa lagu wadaa ilaa konton nin iyo wax la dila labo doonyaha waaweyn labay kaxaysteen ciidamadaha doonyaha u shaqaynayeyna oo huuriyada ana saddex bay kaxaysteen horta hantiga guud sida guud horta intaasaan hadda xaqiiqadeeda aan haynaa oo hugnaa gudoomiye ku-xigeenka magaalada laasqore ugu magacaaban maamulka puntland oo ka waramayey afduub loo geystay doonyo iyo sidoo kale dadkii saarnaa ayuu kaasi ahaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي